banaanbax ballaaran oo rabshado wata ayaa maanta ka dhacay qeybo ka tirsan wadooyinka magaalada muqdisho waxaana dibadbaxayaashu ay gubayeen taayaro iyagoo xanibay isku socodka dadka iyo gaadiidka booliska ayaa soo qabashadiisa kadib warbaahinta u sheegay in sheegow uu hore u ahaa dhammo ka tirsan ciidamada xoogga dalka halka taageerayaashiisuna ay sheegeen inuu yahay jenaraal ka tirsan ciidamada banaanbaxan oo ay dhigeen taageerayaasha sheegow axmed cali ayay uga soo horjeedeen xarigiisa waxaanay dalbanayeen in la sii daayo waa kuwan qaar ka mid a banaanbaxayaasha oo warbaahinta la hadlay
jenaraal showo waa jenaraal ka tirsan dowladda federaalk soomaaliya in muddo aan soo shaqaynayay wuxuu aad ugu soo shaqeeyey gobolka shabeellaha hoose iyo shabeellaha dhexeba jenaraalnimadan waxaa u magacaabay madaxweyne xasan sheekh maxamuud shalay toolen waxaa arkaynay afhayeenka booliiska banaadir ama gobolka banaadir oo sheegaayo ama uu dhahaayo inuu yahay dhame waana arrin khalad ah insha allahu tacaala waxaan rajaynaynaa banaanbaxa inuu sii socon doono ilaa uu generaalka uu kusoo helo xoriyaddiisa anaga midaan casi anaga macosanayna midaan casi maahan anaga xaqeena waa inaan helnaa ma fahid waa in la soo daya ninkaas haddii kale anaga wax baa samaynayna anaga warkayga ma ahan war iska hadal maahan anaga go-aan waa qaadanay waana samaynayna ficilkan ma fahanteen waa in la soo daya ninkaas waa in la soo daya ninkaas kan inta ka baxday musuqa la dagaalma musuqa saan maahan musuqa xaq la dirir waa musuqa in si fiican la toosi waa saan waxa waaye generaalkayni wallaahi bilaahi waxa waaye aniga waxaan wax loo dulqaadi kara maahan arrintan aadaan ugu xumaan waxaan codsanayaa in madaxweynaha ya arrintan oo ka garaawo arrintan arrin waxa waaye oo xadgudub ee waaye arrin lagu dulqaadi kara maahan ilaa waxa waaye ilaa generaalka xaqiis laga siiyo ya ilaa generaalka xaqiis laga siiyo saan la u dagaalamayna anaga ma joogsanayni mudaarad saan la u soconaa mudaaraadkan muwaadin baan nahnay oo soomaali haqayna baan rabnaa haqayna noola siiyo jarnaalkayna noola soo dooyo wada kastana waa xirnaynaa meel kastana waa xirnaynaa saan ku dhahay dimniga oo jiisa unan waxaa waddadan waa xirnaynaa ummaddeenna waa nala dhibaataynaya waa u jeeddaan xaqeennaa la qunsaday waa nala dilaa waa nala dhacaa waa nala boobaa annaga miyaana islaan ahayn miyaana soomaali ahayn maxaa dhacay annaga maadaamay diinta islaamka ina celinayso wax walba wax walba aan samayn karno annaga maanta diinta islaamka ina celinayso wax walba aan samayn karno ilaahay dartiisaan wax walba aan aan aan aan dib ugu laabannaa marka annaga yaana lagu kortumin soomaaliyaan nahay soomaalinimada yaana laga saarin annaga muslimaan nahay waa isjecelnahay niyow soomaaliya diinta islaamkaana deeqdo cadaaladdaana lagu dhaqo banaanbaxa oo socday dhowr saacadood ayaa waxaa markii dambe dibadbaxayaasha kala eriyey ciidamo ka tirsan dowladda federaalka ciidamada dowladda ayaa shalay degmada dherkeynley ee gobolka banaadir ka soo qabtay sheegow axmed cali halkaasoo ay ciidamo taabacsan isaga iyo kuwa bluus iyo militaro ay ku dagaalameen kadib markii ay ku eedeeyeen inuu gabaad u noqday ciidamo qalqalgelinaya amniga degmada dherkeynley laamaha amniga dowladda soomaaliya ayaan ilaa iyo iminka ka hadlin banaanbaxa maanta muqdisho ka dhacay iyo khasaaraha uu geystay xiriir aan la samaynayna way noo suurageli weysay inaannu qadka taleefanka ku helno xasan kaafi qoyste v o a muqdisho